kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qayb ka mida barnaamijyadeennii xidhiirka ahaa ee barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s aid mar kale kulan wanaagsan ujeedka casharadeenna idaacadda sida joogtada ah uga baxaya waa koruqaadista aqoonta iyo kobcinta waxqabadka wanaagsan ee dhegaystayaasheenna ee ku aadan nafaqada iyo badqabka cuntada arrintani waxay inoo leedahay barashadeedu muhiimad weyn waana halkan kaga go'aan qaadanayno habkaan qoyskeenna iyo nafteenna u quudinayno si aan u helno nafaqo iyo caafimaad wanaagsan mawduuceenna maanta wuxuu ku saabsan yahay muhiimadda nafaqo ee hilibka iyo caanuhu leeyihiin arrintani waa muhiim caanaha iyo hilibka waa wax mar kasta laga heli karo nolosha qoysaska waana il weyn oo cunnada jidhka dhista nolosha qoysas badan hilibka caanaha iyo burcadka iyo garoorku wuxuu u yahay dakhli dhaqaale oo ay suuqa u iibgeystaan iyadoo wixii lacaga ee ka soo baxana ay u isticmaalaan waxbarashada caafimaadka iyo cunnooyinka kale ee ay u baahan yihiin haddaba aan hoos ugu daadegno casharkeenna maanta dhegayste nacfiga xooluhu waa il wanaagsan oo laga helo tamarta iyo nafaqada jidhku u baahan yahay waa cunto tayo sare leh oo jidhka dhista waa cunto waxtar leh oo lagama maarmaan u ah horumarka jidhka iyo fayaqabkiisa qoysaska saboolka ah inta badan nacfiga xoolaha way iibsadaan halkii ay ka cuni lahaayeen geela riyaha iyo lo'da ayaana ah meesiyada xoolaad ee ugu badan ee isha caanaha laga helo caanaha geela ayaana ah kuwa ugu sarreeya waa caano dheefshiidka u wanaagsan mana laha xasaasiyad jidhka ay ku kiciyaan waxayna caanaha geela lid ku yihiin caabuqyada marka loo eego caanaha lo'da marka caanaha tayada wanaagsani waxay muhiim u yihiin nafaqada in la joogteeyo cunto badqabta iyo saxo wanaagsan waxay u baahan tahay in laga hortago wasaqowga cunnada oo caanuhu ay ugu horreeyaan ha isku darin caanihii hore iyo kuwa cusub weelka aad ku lisayso mar kasta nadiif ha ahaado markaas sidee wasaqowga looga ilaalin karaa caanaha si aan wax badan uga ogaanno aan la hadalno khubaradeenna barnaamijka maanta martida inoogu ah oo kale ah najme maxamed oo ka tirsan hay-adda gargaarka ee gaardo iyo cabdulaahi xuseen oo ka tirsan hay-adda faw aan ku hormaro ee najmo adoo soo dhowaanaya najmo maxay yihiin tallaabooyinka uu qofka samayn karo si uu uga hortago in caanaha wasaqoobaan si qofka cabaya aysan waxyeello uga soo gaarin maadsanid walaal siyaabo badan baa looga hortagi karaa in caanaha hadday wasaqoobaan qofka cabaya aysan waxba uga soo gaarin siyaabahaas waxaa ka mid a in weelka caanaha lagu shubay la nadiifiyo marka ugu horreysa waayo haddii weelka uu sak yahay caanuhu way isbedelayaan labo in weelka caanaha lagu shubayo uusan ahayn mid markaas hore loo isticmaalay waayo shay hore loo isticmaalay haddii caana lagu shubo oo wasakhaynaya asaguna saddex in bataatanba caanaha cagadaha laga daaya haddaan laga maarmi karinna lagu shubo markii xaafadda caanaha la geeyo afar inaan la isticmaalin bac iyo wax lamida si aysan caanuhu dhaqsa u isbedelin waayahay maxay yihiin hababka badqabka ee aad ku talin lahayd in lagu sameeyo caanaha waxaan kula talin lahaa in caanaha marka ugu horreysa oo neefka laga soo lisayo la isticmaalo haruub ama jeel nadiif ah in caanaha markiiba la geliyo kaydiye ama qaboojiye haddii ay markaas suurtagal tahay oo la heli karo si aysan caanuhu isku bedelin waayo mar walba oo nadaafadda lagu dadaalo caanaha la isticmaalaya ama xoolaha marka laga soo lisayo ugu horreysa haddii weel nadiifa lagu shubo marna isma bedelayaan waayahay ma haysaa wax tale ah oo dadka caanaha suuqa ku iibiya aad siinayso si ay u iibiyaan caano saxo wanaagsan oo aan dhib geysanaynin taladan uu sheegi lahaa waxa weeyaan in dadka caanaha suuqa ku iibiya ay mar walba ku dadaalaan nadaafadda caanaha inay mar walba ku dadaalaan nadaafadda caanaha ay gadayaan weelka ay markaa isticmaalayaan caanaha ku shubayaan ay bacahoo kale iska daayaan ay weel ay hore usoo isticmaaleen oo kale ama horay caano hore ay ugu isticmaalaan oo kale inaysan caanihii ku shubin mar walbo ay nadaafadda ku dadaalaanna caanuhu waxay noqonayaan caano saxa wanaagsan oo cidda isticmaashana waxba dhiba aan u geenin marka dadka caanaha suuqa ku iibiya waxaan ku dadaalayaa si deegaanka iyo bulshaduba nadaafad u wada ahaadaan inay caanaha ay isticmaalayaan weel nadiifa oo ay dhaqeen oo isku shubaan waayahay caanaha hadday wasaqoobaan dhibaato noocee ah ayaa ka dhalata dhibaatooyin aada badan baa ka dhasha caanaha wasakhaysan mar walba wax wasakhaysan la isticmaalana dadka dhibaatay usoo gudbisaa dhibaatooyinka ka dhasha waxaa ka mid a in ilmihii ama qofkii la siinayay caanaha markaas uu ku xanuunsado waxaa kaloo ka dhasha in caanaha marka saas guriga loo geeyo isbedelaan ama la daadiyo isbedel ku yimid markaas saddex in ilmo yar oo kale haddii la siin jiray uu ku shumo ama bakteriya ka qaado calooshiisa oo calooshu kacdo markaas caanihii ilmihii ku xanuunsado mar walba caano wasakhaysan la isticmaalo dadkii isticmaalaya bulshadiina dhib bay soo soo gaashiinayaan caanihii hadday wasakhoobaan bakteriya ku dhalatay oo kale haddii la daadiyo ba bulshada iyo deegaanka uu soo gudbaya ciddii isticmaashayna waa ku xanuunsanayaanoo calool xanuun oo kale iyo shuban iyo dhib keenayaan haddii caano wasakhaysan la isticmaalo mahadsanid taasi waxay ahayd najme maxamed oo ka tirsan hay-adda gargaarka ee gaardo waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijkeenna barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada oo ay idiin soo saartay hay-adda faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s a waa hagaag haddaba dhegaystay badqabka caanaha ayaa nacfiga xoolaha waxaa kaloo qayb ka qaata deegaanka lagu xanaaneeyo xoolaha xaqiiji in deegaanka xoolaha lagu xanaaneeyo uu yahay mid badqaba marka caanaha la lisayana uu yahay nadiif waa inaysan caanaha ku dhicin digo cayayaan iyo qashin kale waxaadna taas ku samayn kartaa in marka aad doonayso inaad listo xoolaha aad ku listo deegaan nadiif ah oo aan wasakh lahayn waxaa kale oo muhiima in mar kasta xoolaha yihiin kuwa la tallaalay oo laga daweeyey xanuunnada caano tayo wanaagsan leh waxaa soo saari kara keliya neef caafimaad qaba oo la daweeyey nafaqadiisana fiican tahay candhada neefka mar kasta waa inay badqabtaa waa in la nadiifiyaa marka caanaha laga lisayo waana inay xanuun ka fayowdahay oo neefka aysan candhadu xanuunaynin waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada casharkeenna maantana wuxuu ku saabsan yahay muhiimadda caanaha iyo hilibka iyo sida iyagoo badqaba loo heli karo dhegayste xayawaanka waa noole nooluhuna mar kasta wuxuu u baahan yahay xanaanayn hadba siduu xanaano wanaagsan u helo ayuuna u soo saarayaa caano iyo hilib wanaagsan qodobada soo socda ayaa lagama maarmaan u ah qofka xoolaha dhaqaya xoolaha mar kasta ku dadaal tallaalkooda iyo dawayntooda si xoolaha macdanaha jirkoodu u baahan yahay sida cusbada gooryaandirid ku samee xoolaha adigoo la tashanaya sida loogu sameeyo khubarada xoolaha ee deegaankaad joogta dhinaca hilibka mar kasta oo la qalaya neefka waa in goobta lagu qalayaa tahay nadiif qofka qalaya gacmihiisu nadiif yihiin waa inuu qofka lisaya caanaha ama qalaya neefka uu ciddiyaha iska jaraa si aysan wasakhi ugu dhuuman si aan macluumaad dheeraada u helno aan la hadalno cabdilaahi xuseen oo ka tirsan hay-adda faw cabdulaahi adoo soo dhowaanaya noo sharax siyaabaha hilibka tayadiisa ku xumaan karto ama ku wasakoobi karo waa mahadsan tahay abukar hilibka marka neefka laga soo gooyo neef neef caafimaad qaba neefka dhiigbixidiisa markii la keeno la gowracayo waa inaan dhiigga kulla laga wada saaraa waa muhiim waxaa kaloo muhiima nadaafadda qofka qalay waxaa kaloo muhiima siduu hilibka tayaysa u fiicnaado mindiyaha lagu qalayo neefka inay nadiif yihiin waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah nadaafadda guriga gaariga lagu soo qaado hilibka waa muhiim sida ugu fiicanna waxaa haboon inuu yahay gaari qaboojiyaan leh waxaa kaloo muhiim ah sida guriga loo keediyo hilibka inta aan la karin ma banaankaa layska dhigaa ma hadduu gurigu leeyahay frister waxaa fiican fristerki la geliyo walaacada la geliyo meesha ugu hooseysa si uunan maxay u gaarsiin dhacaankiisa maxaad kula talin lahayd dadka inay sameeyaan si ay u helaan hilib caafimaad qaba laba qiibood baan kala qaadaya intaan neefka la qalin iyo markii markii markii neefka la qalo laba qaybood u kala baxayo tan hore waxay noqonaysaa dee neefka marka laga keeno tayada neefku hilibka waxay ku xiranaysaa marka laga keeno ama duurka ama beeraha meeshuu neefka jooga ilaa kawaanka laga keenay waa waa waa dhinac oo tayada hilibka ayay wax ku yeelanaysaa sida loo hab loo loo maareeyey haddii neefka marka la keeno kawaanka waa isagoo nastay la keeno oona dhaawac soo gaarin la keeno hilibka laga soo saaro waa hilib fiican buu noqon doonaa aanan aan isla markiiba xumaan xumaan noqon hadduu laakiin neefkii jug ay kusoo gaartay intu lasoo wado gaariga lagu soo waday sidaan ognahayna maro badan si xun loola isticmaal neefo laga tuuro gaariga neefkii laga soo tuuro gaariga oo markaasa dhici karta qaarkood inay jabaan qaarkood inay jug weyn gaarto oo hilibkii waxu dhima ama dhabarka ama ama lugaha ama meel kasta marka dhinacaas horta taas waa muhiimad neefka marka laga soo qaado miyiga waxaa muhiima nasiinaduu leeyahay neefka markii la keeno intaan la qalin nadaafadda qofka in midiyaha lagu qalayo waa muhiimad inay fiicanta in dhaawac jirka loo geysan neefka taasoo tayada hilibka wax u yeeli doonta marka dambe marka hilibka guriga la keeno haddaba aan soo galo marka neefka waa la qalay hilibka waa lasoo qaaday si nadiifa lagu qofkii waxaa la geeyey seeladii suuqii wax hilibka lagu gadanayo oo fiican ayadana oo nadaafaysan qofkii baa tegay hilibka ka soo qaatay guriguu keenay marka maxaa loo baahan yahay marka guriga la keeno marka guriga la keeno waxaa loo baahan yahay horta marka hore midiyo nadiif in lagu lagu sii kala booyo in looga loo keedin hilibka meel kulul in lagu kaydin meel kulul oo aan lagu dhaafin muddo dheer intaad ama miis saartid as kadib xoolo kale iska qabsatid intaas iyadoo temperatureca kulka uu yahay soddon ama ama ilaa iyo labaatan iyo say labaatan iyo shan ilaa soddon soddon iyo shan kuleelkaas oo aada bacterial ugu kacan taas inaada ku dhaafin waa muhiimad haddaan hore loo isticmaalin hilibkana waxaa fiican in la shiilo ama cusbo lagu daro waayo shiilitaanka wuxuu ka saaraya biyaha oo taasna waxay yaraynaysaa bacteriada inay soo ataagto iyo ama cusbaad intaad marisid waad cusbaynaysaa sida kalluunkaba loo sameeyo meelaha qaarkood cusbadaas waxay ka celinaysaa bacteriada qaarkood inay ataagto isla markii ay ku korto muhiimada ugu weyn si faydhoorka hilibka loo dooro waxaa muhiim inaa ka celinaysa bacteria inay ku korto siyaabaha bacteria ugu korto ugu kori kartana waxaa ka mid ah hilibka inuu weli sidiis biyihiisa wada leeyahay infact run ahaantii hilibka markaan ama shiilayno ama karinayno waxaan ka saaraynaa biyaha biyihii baan ka saarayna oo aragta hilibka dee marka hore uu yaro weynaa markii la kariyana wuu yaraadaa sababtan xataa biyihii baa ka baxay marka taasna waxay tahay waa hab kaydin waay midda kale beerka kaas ahaan wuu ka fudud yahay in inay bacteriada ay si saxal ugu korto haddii loo loo barbardhigo hilib taasna waa in la ogaada in marka guriga la keeno hilibka la geliyo qaboojiyaal taas ayaa dad kula talinaa haddii haystaan ama meel qabow oo ama isla markay isticmaalaan waayahay qaab dhaqameedka soomaalida ay hilibka u maarayso maxaa saxan maxaase ka khaldan waxaan ku bilaabaynaa dhanka maxaa kaldan ya horta waxyaaba kaldan waxaan ka soo qaadan karnaa lahaders waxaan jeclaynay yaraat waktiyadii hore waxaa jiri jirta xoolaha inaa lasoo socodsiiyo ama laga keeno afgooya ama beedhaba laga keeno babuuraha laga keeno ama jowhar laga keeno oo lug soo xamar lagu soo gasho kasoo qad taas waxay keenaysaa wax badan ay u dhibaysaa tayada waayo neefka isagoo wuxuu imaanaya meesha lagu qalay gabaankii isagoo dahlan oo socod dheer soo galay horta taas waa waa wax wax in la bedelo waxaa fiican inaa intaan neefka lagu soo qaado si hab fiican lagu soo qaado gawaari lagu soo qaada meeshii neefka kawaanka la keeno laakiin kawaanka uu leeyahay mooro kale oo xero kale uu ku nasto oo lagu nasiyo at least afar iyo labaatan saac intaan la qalin taas waa dhinac dhinaca kale dhaawacyo badan oo neefka loo geysto waa ka khalday aan sheegay oo gawaarida laga soo tuurayo hadda ayaan ka hadalnay ay ka mid tahay neefkii baa taas waxa waaye waa wax qaldan ina neefkii si qaldan oo aan diiniyan aanan u qaldan caafimaad ahaanna u qaldan labadood dhanka kale habka lagu qalo kawaanada aan aan lahayn nadaafad badan dee kawaanada kuwa casri aan ahayn kuwii kuwa dawladda hoose iyo badanaa weli magaarasan nadaafadooda aada uma sarrayso oo malaha habka ugu hadda habka casriga oo wax loo qolo kawaanada oo qalaan neefka waa in la keenaa isla markii la dhiig baxshaa isla markiina birta la suraa oo aanan dhulku taado meel kale isagoo saaran silsilad kor marayso haragga laga saaraa aanan si nadiifa laakiin badanaa haddaad qofkii arka arkay haddaad habka wax lagu qalo waa hab dhulku u yaalo neefki wlib daadki meel wasakh ah u yaalo si sahla u xumaan karo hilibkii markii haragga laga saaro neefka taasna waa naga qaldan tahay taas in lahadayaal habka gawaarida hilibka u qaadana iyadana waa naga qaldan tahay dee markii hore haddana waxaa dhici karta in waxoogaa yaro la la casriyey oltolaka waa lagu soo qaadi jiray meelaha intii hadda burburka dhacay gabaar gaari dameer ama waxyaaba aan aan u qalmeen hilibka in lagu soo qaado iska abanaan oo dabeeshi iyo busti iyo wax kasta ay kusoo dhacayso midda kale suuqa hilibka naftigeeda uma samaysan sida habka casriyada ina daboolan yihiin hilibka meel la saaro oo aan taxsiiga fuulin intaana qofba qofba intaan inta loo goynay waa caadiyan waxaa fiicnaan lahaa inuu ku jiro meel qaboojiya laga soo saaro la gooyo haddana meeshiis lagu celiyo qaboojiyiisa lagu celiyo taas ma dhacdo oo meesha ugu fiican waa biree saaran tahay hilibka soo lalma taxsigii wixii wixii fuula fuula marka qaarkood habeenkii dee waxaa soo waxaa soo galay nyaanyuura iyo dee wixii buuq waxaa buuqay shimbiro yaa soo galay dukahanooda marka dhinacaas waa waa naga qaldan yahay dhanka saxa aan usoo aan usoo laabto dhanka saxa waxaa waaye nasiib wanaag waxaa jirta hadda faabo faawon haddaa ka qayb gashay tababarkeeda iyo qalabsiinteeda waxyaaba badan aan u qayb galnay waxaa jira in la sameeyo kawaano casri ah maanta kaas waxaan soo qaadan karnaa mihitaal summit oo duleedka magaalada xamar ku yaala oo faw tababare badanay siisay oo oo maanta lagu u qalo sida hadka casriga waayo waxay u habaysnayn in la tartamaan inay hilibkooda geeya suuqaka adduunka sida dubaay oo kale marka qoladaas waa inay la jaanqaadaa habka casriga oo oo internationalka oo adduunka laga isticmaalo si markii la geeyo dawladda hoose ee dubai ay ka qaato sambalo ay baaraysa in caafimaadkooda faido dhowrkooda fiican yahay uu noqdo habkii loo baahnaa infact waana waana waana la waa laga qaadaa wayna maxay ahayd maqsuud bay ka dhigaan dawladahaas oo way ku aad bay ugu u jecel yihiin oo nadaafadda hilibka ee soo mayd ee keento dibadda u dhoofiso waayo habkii waxay marsiisaa casriga ugu dambeeya ee hilib neefafka loo qalo ha noqdo marka neefka la keeno xeradooda ha noqdo marka neefka la qalo ha noqdo inta haragga laga saarayo uuska ha noqdo markii uuskii laga saaro neefkii oo hargii laga saaro isla markiiba qaboojiyaa la geliyaa marka dad wada leh dharkii wax lagu qalayo wada nadiif ah midiyo la kululeeyo oo midba biyo kulul oo ilaa boqol digrii maraysa laga soo saaro neefka marka midiyaas lagu qalayo wataa midda nadiif aan la hubo inaan wax bakteriya lahayn ayay ku sameeyaan oo ilaa ay ka gelayso frijeerka weyn frijeero waaweyn oo waxay leeyihiin aada u weyn marka intaba waxaa lagu soo sameeya habkaas marka dhinacaas waa waa wax lagu gawaariday ku qaadaan sida silaag waa qaboojiyaal ay leeyihiin ayaad u kala geeyaan wixii gudaha lagu isticmaalay sida loo keeday hilibkana sidaas silaag waxay leedahay meesha farjiteerkan sheeg oo kugu sheegay iyo dhinaca farashka ku haray marka dhinaca farashka waxaa hilibka saan ku hore kugu sheegay isla markiiba soomaalida karsa waa ku saxsanna markii laga soo gato wuxuu suuqu ahaado markii laga soo gato suuqa hilibka hilibka isla markii dabkaa la geliya oo taas waxay yaraynaysaa koritaanka bakteriyada aad wax aada u fiican waxaa kaloo haddana aad aan anaka habkaan isticmaalo waxaa ka mid a shilitaan iyo oodka casanaynta ama luqmada taas waa waa system fiican oo hilibkii ogolaanaysa in la isticmaalo in muddo dheer walaayo marka lasii gasho subag lagu lagu kaydiyo marka waxaad isticmaalaysa kartaa lix bilood shan bilood waaratee adduunkaa loo dhoofiyaa dad badan soomaalida way jecel yihiin meel kasta makeen haddii oodkaa lagu keeno
mahadsanid kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi xuseen oo ka tirsan hay-adda faaw oo marti noogu ah barnaamijkeenna maanta waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna aan mar kale dul marno casharkeennii aan maanta soo barannay caanaha iyo hilibka waa wax mar kasta laga heli karo nolosha qoysaska waana il weyn oo cunnada jidhka dhista nolosha qoysas badan hilibka caanaha iyo burcadka iyo garoorkuba waxay u yihiin dakhli dhaqaale oo suuq ay u eebgaystaan iyadoo wixii lacaga ee ka soo baxana ay u isticmaalaan waxbarashada caafimaadka iyo inay cunnooyinka kale ku soo iibsadaan dhegayste nacfiga xooluhu waa il wanaagsan oo laga helo tamarta iyo nafaqada jidhku u baahan yahay waa cunto tayo sare leh oo jidhka dhista waa cunto waxtar leh oo lagama maarmaan u ah horumarka jidhka iyo fayaqabkiisa qoysaska saboolka ah inta badan nacfiga xoolaha way iibsadaan halkii ay ka cuni lahaayeen geela riyaha iyo lo'da ayaana ah meesiyada xoolaad ee ugu badan ee isha caanaha laga helo caanaha geela ayaana ah kuwa ugu sarreeya waa caano dheefshiidka u wanaagsan mana laha xasaasiyad jidhka ay ku kiciyaan waxayna caanaha geela lid ku yihiin caabuqyada marka loo eego caanaha lo'da marka caanaha tayada wanaagsani waxay muhiim u yihiin nafaqada in la joogteeyo cunto badqabta iyo saxo wanaagsan waxay u baahan tahay in laga hortago wasaqowga cunnada oo caanaha ay ugu horreeyaan ha isku darin caanihii hore iyo kuwa cusub weelka aad ku lisayso mar kasta nadiif ha ahaado dhinaca hilibka mar kasta oo la qalayo neefka waa in goobta lagu qalayaa ay tahay nadiif qofka qalaya gacmihiisu nadiif yihiin waa in qofka lisaya xoolaha ama qalaya neefka uu ciddiyaha iska jaro si aysan wasaq ugu dhuuman guud ahaan cashirkeennii maanta oo aan kaga hadlaynay badqabka wanaagsan ee caanaha iyo hilibka intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijka waxaa idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee fao oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah abuubakar moxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo